barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijka dhakhtarka weydii xanuunka romatisimada ama lafa xanuunka maxaa keena su-aashaasi iyo qaar kale ayaa dhegaystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka qaarkood waxay weydiinayaan dhotor ra'iisa cabdi boqore oo qaabilsan xanuunnada guud oo igu martiya barnaamijka dor ra'iisa waxay haatan ka howlgashaa cusbitaal ku yaala cali sabiix dalka jabuuti waana qaybtii labaad qaybtii koowaad ee barnaamijka ayaa waxyaabaha aad ku dhegaysateen waxaa ka mid ahayd saamaynta xanuunka macaanku uu ku leeyahay hooyada uurkale waa halwalladan waxaan rabaa inaan ku su-aalo cudurka la yidhaahdo roomatisimada loo yaqaano aan u malayn af soomaaligana tufta in lagu yidhaahdo oo lafa xanuunka iyo jilbaha aada ka kici karin horta xanuunka waa inaan garano dumarku ku badan yahay boqolkiiba toddobiiyo sagaashan waa xanuun dumarka un saameeya marka kuma odhan karayo maanta saynisku heerkii maanta lagu jawaabayo la odhanay waxaasaa laga qaadaa amba in waa xanuun la iska dhaxlo sida ninka macaanka oo kale waa ku la iska dhaxli karo laakiin rumatismigan xanuun la iska dhaxli karona maaha laakiin sidee loo garan karaa waxa weeye qaybo badan buu leeyahay qaybo waxay ku dhacdaa haweenida shan iyo labaatan jir ilaa iyo afartan qaybo waxay ku dhacdaa haweenida da-da weyn kontan iyo wixii ka sarreeya markuu sunuhu dumarka ka guuro yay ku dhacdaa marka tani dumarka weyn ku dhacaysa waa tu dhibaato lahaynoo waxa weeye lafihii oo bes meeshay xubnuhu iskaga imanayeen biyaa ku jiro oo xubinta lafta lafta kale say u xoqdo uu ka badbaadinayay biyaha unbaa dhammaada waa da-dii waa hilibkii korayay waa activitegii amba dhaqdhaqaaqii amba shaqooyinkii oo de gabaabsi kusoo noqday da-du markay dumarkeena gaadho taade waxa weeye raadiyo unbaa la mariyaa dawooyin baa la siiyaa xanuunkii garaaca ka joojiya tani kaleese dawada lahayn sabab lahayn ee iska timaada hablaha yarar siiba u timaada waxaa lagu gartaa waxyaabo badan siyaabo badan xubnaha ku barara gacmaha faraha meesha iskaga yimaadiin waxa xubinta laabmato oo dhan jilbaha ahaataya cirbaha ahaataya oo ku barara aroortii marka hurdada laga kaco marka qofku markaaba ma kici karo wakti badan bay ka qaadataa suu sariirta uga soo kaco ilaa iyo de uu kaniisa xitaa u tago waxay ka qaadan karaysaa in soddon midhir ilaa afartan midhir inkasiiba badan waxayna ugu daran tahay markuu dhulku qaboobo aad dhulku markuu qaboob yahay bay ugu daran tahay waa faadmo cabdi boqoro magaalada jabuuti joogta hooyooyinka uur kale markuu dhiigu ka yaraado see la iskaga badbaadin karaa haweeneyda waa inay horta shay garato markay uurku gaadho bisha lixaad haddeed waxaa la yidhaahdaa saddex bilood u dambeeyey baa la galaya ilmihii baa weynaaday dhiiggii buu la qaysanayaa marka xitaa markii hore hadduyna dhiig la-aan ayna hayna dhiiggeedu iska fiicnaa waxaa la siiyaa kiniin dhiigga biiriya dee nasiib daro haweene dumarka iyagu kiniinka ma aqbalaan oo ma qaataan xitaa haddii dhakhtarada la siiyo khara wax kharasheed ka bixiyaana ma jirto dee haddii xaggan jabuuti aan ka hadlo haddana ma qaataan taa waxa nagaga sii daran dumar badan baa noo yimaado dhiigu ka yaryahay marka u horreysayba uurka ay qaado iyadan waxa ugu wacan waa cunto xumida waxa ugu wacan waxa weeye dhaqaalo xumida waxa ugu wacan waxa weeye soo jeed ka badan marka waa inay haweeneydu markay iska aragto inay dhiigu ka yaryahay nafteedii baa daciif noqonaysa daalkiibaa ku badanaya tallaabo hadday qaado way hiraagaysaa wadnihiibaa boodaya waa inay isla gaadho misirka beerka naalada xabad naalo oo shixsixisato waxay la dhigmataa miskilo hiliba yay la dhigmataa haddayna hilibka qiimihiisii goyn karayn xabad naalo ay sixiso misirka ay kariso ay cunto sidii galowga ay u cunto taana waxay la dhigmataa saxni yaroo misir ay cunto waxay la dhigmataa qof cunay saddex wasaladood afar wasaladoodna rubuc hiliba amba nuskilo hiliba unbu la dhigmaa harikooga ay dadka iyagu aynaa garanayn cuntadiisii waa inay iyaguna sixsixiyaan sidii garowga oo kale ay u cunaan sidii garowga oo kale isaguna protein badan baa laga helaa waxaasoo dhan waa wax kharash yar hilibkii maadaama maanta qaali yahay sida ahaan bay iskaga badbaadin karaan hore cabdiraxmaan ismaaciil waxaan weydiin lahaa cuntooyinkeedaa la siin karaa dadka macaanka leh cuntooyinka ka mid nooca dadka macaanka leh horta marka u horeysa waa inaan dee mid aan raali ku wada noqono wax alla wixii sonkor la halmaala inay joojiyaan sonkor baa loo sameeyey yaka special oo dukaamada lagu iibiyo amba supermarketka lagu iibiyo taasay isticmaalan karayaan taasi waa kow talabaad wax alla wixii subag leh amba baruur leh amba saliidu ay ka badan tahayna inay joojiyaan waayo macaanku wuxuu la halmaalaa cholesterolka walaala yihiin cholesterolku hadduu yimaadana dhiikarkii baa imanaya waa saddex xanuunoo isku daba xigtay ma ogtahay macaanka u hordhaca cholesterolka ku xiga dhiikarkii baa ku xiga marka waa inay ka bad iska badbaadiyaan ay iska joojiyaan wixii subag baruur saliid badan leh ta saddexaad waa inay badsadaan waxa la yidhaahdo khudradaha akhtarka khudaarta cagaaran waka ay kamid tahay shuuga ay kamid tahay salaadka ay kamid tahay khiyaarka ay kamid tahay in khudaarta kale caadiga u cuno cambada iyo muuskii iyo wixii la halmaala iyaga waa inay aad iskaga yareeyaan hadday cunayaanna waa inay cunaan daraar aroortiisiiba qureeca iyo qadada inta udhaxaysa xabadna inaan la dhaafin muuska xabad hadday maanta cunaan beritoole xabad maanga cambaha maalinta kale xabad orange inaan la dhaafsan waayo jirkiina uu baahan yahay energigan Waa runta.
Eh, cuntooyinka kale sida hilibka sida kalluunka sida digaaga way iska cuni karayaan mee ha ka jeclaystaan inay fixfixiyaan walaa inay shiilaan waayo shilimaadkii saliidkii baa galaysa anagii soo sheegnay cuntada saliidda le waa inay iska yarayaan amba iska ilaaliyaan amba iska daayaan marka waxaasaan anigu u waciyin lahaa baastada bariiska inay iska yareeyaan waayo de waa cuntooyinkeenii bay kamid yihiin ay ka jeclaystaan laxooxda ay ka jeclaystaan misirka ay ka jeclaystaan heeda waxaa soomaalidu tidhaahdo kariska intaasina waxaa ku dhan dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkana waxaa marti ugu ahay doktor ra'iisa cabdi boqore oo qaabilsan xanuunada guud oo ka howlgasha cusbitaal ku yaala cali sabiix dalka jabuuti intaasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xirka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a